الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاستئذان isti'daanka baabkiisii weeye waa idan dalabkii ruuxu marka uu yimaado aqlaamkiisa ahayn bal dee inuu iska galo ma aha bal wax u banaanba taasi ma aha inuu horta dadkii ehelkiisaha weydiisto bal idan taas baa isti'daanku yahay waana dee qur'aankiina waa ta suuratu nuur ay nooguba sugan tahay axaadiistan imakay noo soo socotaana waatay kuba imantim ay tahay waana waxay dee mashruuciyadiisana ay ummaddu kuba ijmaacsan yihiin oo qur'aankii sunnihii ijmaacii ummaddu waxay markaa ma istidaanku ayaa kuba kulmay mashruuciyadiisa bal taasi waa istidaankii kolley xikmadda loo jideeyey istidaankuna way noo soo socotaa in sha allahu tacaala xadiiska inooguba iman sununa waxa weeye in sida xadiisyadaba inooguba iman bal istidaanka salaamina ay la socoto oo ruuxu markaa uu idan dalbayo salaamna uu raacinayo taasba oo bal masalana dee kolley salaamtaa la horeysiyaa si axaadiis ay kuba timi assalaamu calaykum adkhulu mar iyo laba iyo saddex bay noqon hadday saddex dabadeed loo fasixi waayo ama cidi ay la hadli weydo waxay noo soo socota ruuxu inuu iskaba noqonayo aynu istidaanka wadayn bal garaacnaa labada garaacnaana maqaamkii istidaanka waa joogaa kolley xadiisna waa ku yimi albaabkii rasuulka ilaahay saxaabadu inay cidiyaa ku garaaci jireenba oo bal garaaci waa jiraa istidaanka meeshiisii buu gelaya laakiin de isaguna ruuxii hadduu bal mar garaaco yarsugo oon lala hado inuu mar labaad garaaco yarsugo oon lala hado inuu mar saddexaad garaaco oo cidila haddi weydo dee kol hadduu maqaamkii istidaanka iyo taa yahay xukumkii sharci wuxuu noqonaya inuu iskaba laabmo inuu dadka sii iscaajiye maaha waxaa dhici karta cudurdaar inay leeyihiin inuu taa ka cadhoodana ma aha haddii xataa la idhaha iska loqo imika inuu iskaba laabmo taas baaba ay tahay iyadoonay cadho jirin iyadoon u taa laakiin dee sharcigii kuba dhaqmayo bal umuurana way noo soo socon haddii la idhaha bal istidaanka baabkiisiiyo in cidda laga istidaan dalbaya de waa cid kastaba wuxuu de waaba intaas oo hadduu iskaba galo ishiisii cawradad ay kuba dhacdo waxaan reerkii raalli kaba ahayn ama ciddii ay de inay la arka inay arko waana arrinta laynooguba jideeyey oo taas bay tahay xataa ehelkiisii maxramkiisii dee ruuxii dumarka ah maxramkiisa ahaa iyadoo nafteedu iyadoo qawan ee inuu iyadna raalli kama haysnay dee uma habboona ama isbama doonayo inuu arko cawradeedii iyo taa isha uu kuba dhufto oo iyaga naftooda istidaanka waa imanayaaba taas kolley aahaar kala duwan oo jaanibkaasna bukhaari kitaabkiisan gaarkii aladab lmufrad waa kuba soo arooriyaa khaasatan maxaarimta iyo istidaankoodii wixii kuba tacalluqsan wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثanii cmr bn mحamed bn bukayri الnaaqidu qaala xadaثanaa sufyaan bn cuyaynata qaala xadaثanaa wاllahi yaziid bn khusayfata can bصr bn saciidi qaala samictu abaa saciidin اlkhudriya yaquulu waa dadkii kitaabka inoogu soo wada noqnoqonayey cibaaradan uu ibnu cuyayna maanta yidhi xadaanii wallahi yaziid bnu khusayfata waa ta'kiidun bukhaarina xadiidka muslim uu la wadaagsaday dariiqan sufyaanna uu la wadaagsaday ee isaga riwaayadiisa kumay sugnayn dhaarto ee inuu yaziid buu kaba warinaya wallahi dan iyada muslim bay kuba sugan tahay bukhaari halkan intan lamuu warin walow xadiidka iyo sanadkiisana ay wadaagsadeen waxaan camr bni moxamed ahayn baan uga jeedaa wuxuu yihi markaa abu saciid اlkhudri kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya bilmadiinati madiina fii majlis اlansaari ansaar majliskeed oo madiina waa khilaafadii cumar majlis ansaari dhahayadoo isugu iman jirtay baan joogay buu yidhi kollayna waa ubay ibnu kacay baa dee odaygooda ahaa majliskiisana la fadhiyey way noo dambaysaa taasi faataanaa waxaa noo yimi abu muusa abu muusa alashcari fazican xaaliyo isagoo argagaxsan aw madcuuran waa isla mida waa shaki uun qulnaa waxaanu nidhi markay arkeen dee isagoo aada u didsanba maa sha'nuka xaaladaadu maxay tahay waa maxay sababtan dee fazacan ama ducurigan kaa muuqda qaala wuxuu yidhi abuu muusa odhanaya ina cumara cumar arsala uu diray ilaya aniga ayuu cid buu ii soo diray oo wuxuu igu soo diray an aatiyahu inaan u imaado oon ugu imaado gurigiisii faataytu waan imi baabahu kadinkiisii baan imi fasallamtu waan salaamay salaaan saddex goor ee waa istidaankii baan la socday saddex goor baan aan salaamay kolley xadiidku duruq badan buu leeyahay baabkana waa xadiidkaasun baabkan imaka inoo horeeya waana xadiidkee duruqdiisu ay badnaan doonto siiqadii iyo cibaaraadkii uu isticmaalayna riwaayaadka dambe riwaayaadka badana bay nooguba iman doonaan ee salaamtiisu siday u dhacday bal saddex goor ayaan salaamay riwaayo inoo dambaysana magaciisuu raacinaya sida inoo dambaysaba falam yarudda calaya iimuu jawaabin oo igama qaadin salaamtii farajactu dee sidii la amri jira weeye saddex goor markii uu salaamay istidaankii laba yimi aan cidi u jawaabin ayaan laabmay buu yihi faqaala cumar baa wuxuu yidhi markii dambuu ku soo noqday abaa muusa maa manacaka maxaa kuu diiday an taأtiyanaa inaad noo timaado maxaa kuu diiday ujeeddadu riwaayaadka dambe inoogu caddaan doontaa ee kolley hadalkiisiiyo salaamtiisa uu maqlay cumarna mashquul buu markaa ahaa in cilmigan ziyaadadaa dee istidaanka iyo salaamta saddexdaa cilmiga waa hayey taas ama salaamta iyo istidaanka laakiin cadadkan ah saddex goor in lagu gaabsanayo saddex goor wixii ka dambeeya aan lasii joogeyn cumar ma haynoo cilmigaasi waa ka qarsoonaa ama isaga waa ka maqnaa cid buu u dirayo bal ugu yimi waayo markii dambe u yihi sawdkiisii miyaan maqal way inoo dambaysaa taasi maxaa kuu diiday inaad noo timaada de inaad sabirto weeye ood na sugto inta lagu idmayo faqultu waxaa hi inii ataytuka anigu waan kuu imi fasallamtu calىa baabika sallamtu waan salaamay calىa baabika xaala kownii calىa baabika anoo kadinka korkiisa ku sugan salaaan saddex goor falam yaruduu calaya ciddii joogtay adiga iyo dee dadkii kale kula joogayna igamay qaadin salaamtii oo laima jawaabin farajactu waan laabmay waqad qaala waxaanuu yidhi rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam ida اsta'dana hadduu idan dalbo axadukum axad idinka idinka midi halaaثan saddex goor oo assalaamu calaykum adkulu haddana dee markuu ina markaaba saddexdoodii isma raacinayo wuxuu sugayaa jawaab jawaab buu waayey uu ku celiyey haddana waa u kaadiyo jawaab buu waayey uu ku celiyey waa saddexaa goor garaacina waa taa leena dee garaac isku daba jooga ama dadkii lagaga naxiyaa taasi adab maaha ee garaacii muctadilkaa ee la sugo bal inta lagula hadlayo oo markii dee aad aragto inaan lagula maqlin ama aana cidi kula hadlin lagu celiyo oo marka la yar sugo haddana lagu celiyo intaa wax ka dambeeya ruuxu inuu sii garaaco aqalkii kusii celceliyo oo uu ka tegi waayo ilaa laga furo taasi ma aha si shareecadu ina faraysiiyo adabtiina ma aha ida sta'dana axadukum halaaثan falam yu'dan lahu aan loo idmin falyarjic halaab saasaa uu yihi qur-aankana waxaa inoogu sugan waa in qiila lakum irjicuu farjicuu iyada haddii ruuxii mashquul baanay waa kuu cudur daartay wuxuu ku yihi imaka diyaar ma yahay iska noqo ruux inuu ka cadhoodo maaha inuu yidhaah maxay tahay maaha ee inuu iska laabmo un bacda salaf baa laga soo naqliyey weli aayad qur-aanaan doonaya inaan ku camalfalon camalfalkeedii la ahay waa iyadoo nin dee saaxiibkaya ama taasi aan u imaado oo idhaa iska noqo oo noqdo ama faraxsan markaa sa u eegaya waa camal iga noqon bu leeya weli igumay soo bixin dee aqal aanimi on istinaa dalbay in la yidhi iska laaban marka aayaddan gudoonayaa isagoo raalli ah arrintii bal wuxuu leeyahay qur-aankii dee aayad imtisaal baad laba timi waa ku faraxsanyayba in waxa weeya deetaynta laga iska noqo iska noqo taasi weli dayda iyoonu helin laakiin inaga de uu cadhoonaya ama ruuxii haddii la idhaaho iska noqo maanta ama iska raalli ahow taas waa cadhoonayaan falyarjic faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi aqib og calayhi lbayinata salaabtiiyo istidaanka waa ogaa esaan sheegayna cadadkan baa cilmigiisu ka qarsoonaa saddex in lagu joogsanayo taa caddaynkeen waana hubsasha uun wailaa awjactuka kolley haddii kale waan ku xanuunjin buu leeyahay waa tacsiir iyo ta'diib waa si uu isaga kayrkii uu cibro qaato oo ruuxii degdeg ilaayo waxaanu hubsanun dhici karta isagoon iska hubsan rasuulka ilaahi baa saa yidhi uma degdeg ilaa amtaashiisa kamay dhacdayna waa dadkii kale si ay taasi waxay ku cibro qaataan u noqoto loogu degdegina bal umuurihii intaa wixii dhaafsanay waa wax inoo dambeeya iyagii waa kan isagii buu kusoo noqday iyagii reer ansaar buu uba yimi faqaala ubay bnu kacbin oo majliskiisa la joogay baa yidhi laa yaquumu ma kacayo macahu waa abaa muusa ilaa asqaru qowmi qowmka ka ugu yaruu mooye anaa wuxuu taa ku ishaaraya abuu muusa arrinkani waa arrin aada u mashhuura xadiis ay wada hayaan weeye iskadaa kuwoodii waaweynaaye kuwada yaryarna way og yihiin marka nin odayo ragga waaweyn saa ubayiyo maba raacayaane waa qoomkan meesha jooga kuwa ugu yar ama ka ugu yare ugu da-yar baa raaci oo caddaynnu rasuulka ilaahay kaa maqle markhaatina abaa muuse u noqon waa arrinku inuu dee agtooda mashhuur yahay la yaqaano kuwooda waaweyn iyo kuwooda yaryaro xataa kii yaraa u xafidsan yahay rasuulka ilahi noo ka maqlay de kan yaruu sheegayaan oo dadkii saxaabada ahaa ee rasuulka ilaahay soo gaadhay laakiin majliskaas waktigaa ma yara ee majliska ugu yaraya dadka jooga qaala abu saciidin abu saciid اlkhudri baa wuxuu yihi qultu waxaan yihi ana asqaru qowmi waa nin rasuulka ilaahay axaadiis badan oo ku dhaafsan kaba xafiday dhalinyaro waktigii rasuulka ilaahay aabihina waa saxaabi uxud laguba dilay dadkii meesha joogay isagaa ugu yaraa ana ugu yarbu qaala wuxu uhi fadhab bi haddaba la tag isagoo raac u markhaati fur bal dariiq aada u dambeeyana waan arki doonaa uba yimno kacabna inuu shahaadadan oo kale laba yimiya waan arki doonaa saan kuba jamcinayno xadaثna qtaybaة bnu saciidi wbnu abi cumara qaala xadaثna sufyaanu can yaziid bni khusayfata bihada اsnaadi waa isnaadkii imakaan kaba soo baxnay wazaad bnu abiic laakiin eeg halkii camr bnu bukayr annaaqid unbaa waxa yimi qutaybat bnu saciid iyo ibnu abi cumar laakiin inta kale sanadku waa kii markaa ibnu abi cumar maaha qataade qutayba riwaayadiisa riwaayadii camarna maaha ee ibnu abi cumar baa wuxuu siyaadiyey fii xadiidihi xadiidkiisii uu ku siyaadiya waa riwaayadiisa ibnu abi cumar uu xadiidka kuba wariyey qaala abu saciidin baa wuxuu ihi faqumtu waan kacay macahu maca abi muusa fadahabtu ilaa cumara cumar baan u kacay xaggiisii fashahidtu waan markhaati furay oo waxaan u caddeeyey oon dee furay inuu xadiidkan rasuulka ilaahay yidhoon kaba maqlay sidaan sheegaya xadiidku duruq badan buu leeyahy ziyaadaadku maan yar ilaashan doonaa macnahana dee kolley waa macno inoo cadba waxa weeyaan bal wixii yar meesha kolkol kolba meel yar baan ku yar joogsan doona xadaثnي abu الظاahiri qaal akbarnii cabdالlahi bn wahbi qaala xadaثnii cmr bn الxaariثi can bukayr bn الأshaji ana bsr bna saciidi xadaثahu bsr bnu saciid baa u waramay sanadkii horena bsri waa inoogu sugnaa waa ninkii abu saciid kaba warinayey أnahu samica abا saciidin الkhudriya yaquulu kunaa waxaanu ahayn fii majlisin majlis baanu kuba sugnayn cinda ubay bni kacbin waa madiina ubay bnu kacab baa ninka ugu weyn meeshaa ugu mudan agtiisa faataa abuu muusa alashcariyu abuu muusa alashcari baa yimi muqdaban xaaliyo isagoo cadhaysan xataa waqafa ilaa uu dadkii meesha fadhiyey dul joogsaday faqaala wuxuu yihi anshudukum اllaha ilaah baan idinku weydiisanayaaye hal samica ma maqlay axadu axad minkum idinka idinka midi rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquul xaluu ku qowlayo alisti'daanu halaaثun isti'daanku saddex weeye fain udina laka haddii lagu idmo saddexdaa goor dhexdood ta koobaad ta labaad ilaa ta saddexaad lagu idmo gelitaankii dee fadkun weeye wailaa haddaan lagu idmin oo haddii lagu idhaa iska noqo waa mid haddii aad jawaab weydo weeye sida xadiidkiisa ama qisadiisu ay ahayd jawaabba aad weydo labada xaalaba weeyaane farjic iska noqo naa sii joogin oo dee bal taas qaala ubayin ubayi baa wuxuu yihi wamaa daaka maxaad noo weydiinaysaa ee xadiidka aad u leedahay munaasabadu maxay tahy buu leeyahay sababtuu weydiinaya aada leedahay cid idinka idinka mida xadiidkaa ma ma maqashay qaala wuxuu uhi istaadantu calىa cumara bni اlkhadaabi cumar ibn اlkhadaab baan ka fasax dalbay amsi shalay marka waa maalintii labaad halaaثa maraatin saddex goor falam yu'dan lii layma idmin farajactu waan noqday uma ji'tuhu waan u imi alyowma maanta waa maalintii labaad buu soo noqday fadakaltu calayhi waan u soo galay waan galay oo isaga korkii faakbartuhu de inaan waxaan ugu warramay markuu yihi maxaa dee ku celiyey ama ad u iman weyday annii anigu ji'tu amsi shalay inaan imi fasallamtu halaaثan saddex goor aan salaamay eg ista'dantu calaa cumarna waa ta lafsigii hore inoo ahaydoo macnaa salaamtiiyo istidaamku way wada socdaan ee sida raajixana salaamtaa horeynaysa السلام عليكم أdخلو haddana السلام عليكم أdخلو السلام عليكم أdخلو labadiba استidaankii iyo ee salaamtii baa israacsan markaasaa wuxuu ti baan usheeg markaa kolba mid buu dee ka cabiray fasalamtu ثaلاثا ثuma انصرفtu markan jawaab waayey ayaan iska noqday qaala wuxuu yihi markaa cmر qad samicnaaka waanu ku maqalnay salaamtaada waanu maqlayn iyo istidaankaaga wa naxnu xiinaidin markaa calaa shuqlin shuqul baanu kuba sugnayn oo waanu mashquul baan ahayn oo hawl baan ku jiray e falowmaa ista'danta xataa yu'dana laka falowmaa lowmaadu waa tii lowlaada la midkahayd waa taxdiid macnaa hallaa weeye istaadanta maxaad dee u idan dalbi weyde xataa yu'dana laka ilaa lagu idmayo si aan sheegayo cumar in saddex goor istidaamku uu ku kooban yahay ama iyo salaamtani taasi isagoo cilmigaas muu hayn markaas xadiidkaasna muu maqlin markaa isaga arrintiisu waxay haddii dee mar saddexaadba lagu idmi waayo haddana sug oo maxaad dee u sabri weyday ood u adkaysan weyday intan kuu idmayneed u joo aad u noqotay taas buu leeyahay bukhaari kitaabkiisan maaha صaxiixa waayo aladab اmfradna halkan aad bu ugu heer sareeya ama dee khaasatan waa kitaab dee mawduuciisu yahay adabba riwaayaad kala duwan oo kuwani aanay dhigana ama labada صaxiix ku sugnayna way kuba sugan tahay waxaa meel kuba sugnayd adabka ma waxaa kugu adkaatay inaad albaabka iyaga taagnaato albaabka iyaga inaad taagnaato od halkaa joogto ma taasaa kugu adkaatay in bal de hadday taasi kugu adkaatay adiguba ogow dadku way ku adag tahay inay albaabkaaga taagnaadaan oo macnu uu yahay kuufa ay isagaa cumar u magacaabay oo amiir ama waalibu kaba ahaa laarkana waxaa soo gaadhay dadku inay kelinkiisa waxoogaa joogaan oo nooc ta'diibna waa ku jiraya ama tacsiir oo kaleo adiga hadday kugu adkaatay kelinka inaad taagnaato kelinka yaga dadkana ujeedadu waa markaad maxalkii wilaayadaada inay dadku kelinkaaga taagnaadaan halkaas iyaguba ogow dadka way ku adagtahay taasi oo way dhibaysaa saa imika ay kuba dhibtay taas buu yidhi oo diya bal arrinkan oo kaba qarsoonaa iyo nooc ta'diiboo kuba jiray iyo isagoo markaa mashquul ahaa isagoo mashquul ahaa waxyaalahaasa isbiirbiirsaday oo dee cumar markaa aanu fasixinba waa hadalka ama cibaaradan soo naqlayo waxay kuba sugan tahay aladab almufrad markaasaa deete wuxuu yihi qaalo de isaguna xujuu leeyahay adag ee abu muuse ista'dantu waan idan dalbay kamaa samictu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam maaha cidi ugamay waramin waa sida rasuulki ilaahay ugaba maqlay tii oo kale qaala wuxuu yihi markaa oo wuxuu leeyahay intaas haddii marka saddexaad aad istidaankii la timaado cidiidin idmi weydo iska laaba taasaa xadiidku ahaa nasii baan yeelay qaala wuxuu yihi abu muuse fwalahi cumar baa yihi fawallaahi lagu jacadna waa dee adeegiisii iyo bal dee arrintan ah tasabut horta waa u lahaa inuu arrinka iskaba hubsado mana aha taasoo lama odhanayo cumar siay barhkood yidhaaheen ruuxa keliya ama khabar alwaaxid muu aqbali jirin oo tan buu uguba baahday umuuro kala duwan oo intanka waaweyn baabu aqbalay oo de waxa weyaan ruux keliya warkii majuustii reer hajar intiisii laga qaaday xadiidkii cabdiraxmaan ibni cawf unbaa u maqlay xadiidkii daacuunka laabankiisa waa ruux keliya uba sheegay haweenaydii bal ashyab ninkaa la odhanayo dibaabi markii la dilay de waxa weeyaan in magtiisii ay dhaxalkii waa magtii ay haweeneyda dhaxal ahaan qeybteedii looga siiyo oo la dhaxal siiyo wixii waa dhaxal dadkii dhexlaya dhexlaya iyaduna haweeneydu ay qeybteedii dhaxalka qaada dhaxal ahaan ay u qaadato diyadii taasoo kale dee ninkii u soo gudbiyey ee arrinkaasa ayuu aqbalay umuuro kala duwana way jiraane laakiin de kolkol buu meelihii dee isagu u yar baahan yahay hubsasha waa mid arrin kalena way jirtaayo dee waa san uu lahaa si aan loogu degdegin oo waa kan inuu dadkaa kale ee aba muuseba ahayn ee dhici karta imaka acraabtaas ban raggaa hore laba midka ahayd ruuxii dee wax ama arrini ay kuba timaado tarqiib u baahdan tarhiib ama wax kale inaanu u degdegin in waxaanu hubin rasuulka ilaah inuu kaba soo noqliyo rasuulka ilaahi baa yihi saa aanu odhan bal taas oo kale dii abu muuse oo la og yahay mulaazamadiis iyo taas oo kale haddana uu san uu kuba yihi dee dadkii kalena kuma degdegaya bal umuurtaasaa kolley jirayba maaha un radd khabr waaxid ma aha markaasaa wuxuu yihi lauujicana waan xanuunjin dahraka wabadnak dhabarkaaga iyo de waa ulayn iyo calooshaadaba aw lataأtiyana amase waxaad laba iman biman yashhadu laka calى hada arrin kalena way jirto ee cumar mulaazamo badan buu rasuulka ilaahi ulahaa waa dadkii islaamnimadkoodii horeeyey abu muusena suxbadiisu waaba afartii sanadood ee ugu dambeeyey unbuu rasuulka ilaahi la joogay sanadii toddobaad adigu afartii damboon sanadii toddobaad madaxeedii bay yimaadeen markii xabasho ay ka yimaadeene uu la socday jacfar ibnu abi aalib iyo ashcariyintuna waktigaasay yimaadeen markaa isagoo mulaasamadiisa xadar iyo safarba cumar laazimay markii masaladana isagoo lahaaba bal maalan dee arrinkan ba mala istibcaadna waa jiray oo waa ka marka dambe hadalkiisa aanu arki doono yar fogeysanayay arrinkani inuu san uba dhacay oo waayo isagoo mulaazamadaa lahaa oon haddana tan maqlin ayaa iyaduna meesha iyadna kolley qeyb kaba ahayd aw lataأtiyana biman yashhadu laka calى hada faqaala ubay bnu kacbin baa wuxuu yihi fawallaahi baan ku dhaartee laa yaquumu ma kacayo macaka macaaga ilaa axdaثunaa sina ninka noogu dayar mooyaane qum kaciya abaa saciidin faqumtu waan kacay xataa ataytu cumara ilaan cumar uba imi faqultu waxaan yidhi qad samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu hada rasuulkii ilaa saa yidhi ayaan maqlay xadaثanaa nasr bn caliyin اljahdamiyu qaala xadaثanaa bishr yacni bna mufadali qaala xadaثanaa saciid bnu yaziida can abi nadrata can abi saciidi ana abaa muusa ataa baaba cumara bal sanadku kolley wax cusub oo ii muuqda ayaan jirin dee haatan muddo dheerna sanad waan soo hayno waxaa laga yaabaa inuu iskaba fudaado inta dambe saciid ibnu yaziidkana waa nin taabiciya oo siqa ah oo meelo horeba aan kuba soo maray imika magaciisu inoo sheegay dariiqa ku xigana abaamaslama ayuu odhan doonaa waana isaga uunoo kunyadiisa abaamaslama la yidhaahaa magaciisana zaciid ibn yaziid baa la yidhaha kol kolla kutubtu dee taxriifyada iyo tasxiifyadu waa iskaba bataane kutubta qaarkood baa dhici karta inay dhacdo halkan abaamaslamo bedelkeeda abasalama oo dee waa magaca badan ama kunyaha noqdo ama ismiya salama badan maslama waa yaryahay markaasaa kolkol dee ama dabcadaha ka timaadee abaa maslama horta intan xusuusnaya waxaa kaba mida sharaxa bayqowniyada iyo zarqaani oo kale markuu celasha joogo waa ku soo ama dee taasoo abasalam ayaaba dhacdo oo kale bal dee waa iska ogaan doontaanunoo ninkan saciid ibnu yaziid la yidhaha kunyadiisu waa tay noo dambaysa matan ay noogu sugan abaamaslama la yidhaha waa nin kitaabkana meelo kale kaga sugan wuxuu yihi ana abaa muusa ataa baaba cumara abaa muusa albaabkii cumar yimi fasta'dana faqaala cumaru waaxidatun eg waa u tirinayey rasuulka ilaahina ficilkiisa sacd ibnu cubaadata saasoo kale way qabsatay oo intuu gurigiisii yimid ee qowlkiisiina waan haynaa ficilkiisiina sacd ibnu cubaadata qowl intuu gurigiisii yimi uu salaamay hoos buu uga qaaday dee asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuna walaa rasuulka ilaahi waa kan waa duco uu ducaynayo mar labaad buu salaamay tiina hoos buu uga qaado muu naqashin ducadu inay u badnaatuu doonaya isagu waraxmat ullaahi wabarakaatudan tii saddexaadna hoos buu dhigo markaasuu rasuulku laamay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kadaba yimo rasuulkii dee arrinkiibuu sheego rasuulka ilahi soo celiyo dee gurigiina waa yimi bal markaa ficilkiisii qowlkiisu way israacsayn baan leynahay halkan arrinku inuu yahay dee xaddu ay saddex tahay way jiraan culamada qaar dee halkan idha hadduu ruuxu isleeyahay lagumaba maqlin gurigii baaba weyn oo laguma maqlin buu leeyahay muxuu yeelayaa oo kale in badan ahlcilmi kamida waxay ku gaabsanaa xadiidka daariga iska laabmo barhkood baa leh haddii uu leeyahay laba maqlinoo damigiisa taasi qaalib ay u noqoto waa kordhin karaa waa ziyaadin karaa dee kolley laakiin waa saddex qowloo meesha jira qowlkooda ugu daahirsan ama xujadiisu ay ugu adagtay baa inuu halkaa iskaga joogsado utaan uma sa'ala haniyata faqaala cumaru sintani uma sa'ala haalisata faqaala cumaru halaaثun uma اnsarafa uu laabmay faatbacahu macnaa cid buu ka dabageeyey oo faradahu uu soo celiyey faqaala wuxuu yihi eeg cid buu raaciyey markaasaa la soo celiyey riwaayadii tan ka horeysay ee busr ibnu saciid uu ka warinayey bukayr ibnu alashaj maxaa inoogu sugnaa istaadantu calىa cumara bni اlkhaaabi amsi ثalaaثa maraati falam yu'dan lii uma ji'tuhu اlyowma halkana iyo riwaayaadka badankoodna waa sa dee daahirkoodii ahi waa si uu maqlayey cid buu u diray waa uu soo noqday waaba kanoo de intuu cid u diray buu soo celiyey bal taas baa waxa weeye waa riwaayada bukayr bay taa hore dhacday kuwa kalena san imakaan hayno yani sariix ku ahaanin oo dee inay maha shay qaطciya inuu markiiba uu helo markii soo celiya laakiin daahirkooda taas baan xaafid بn xajar ba wuxuu dhaha raximah الlahu taعaalى waxaa lagu jamcinayaa un waayo iyadoo riwaayaad kale ay yihiin dee markii si wuxuu markiiba soo laabmay oo uu su-aasha weydiiyey markuu cid kasoo daba diray uu soo celiyay kuwo kalena way noo dambeeyaan waa sida xaafid fatxulbaari ku yidhaah riwaayada horena muslim uu ka soo qaaday inay isagu bukhaari ma dhigta riwaayada horeynu soo aragnay bukayr kuma sugnaa cumar markii uu hawshii uu ku shuqloonaa uu kaba faaruqay dee hadalkiisana waa maqlayay ayuu ciddii weydiiyey dadkii oo la yidhi waa laabmay markaasuu cid u diray laakiin kii uu diray laftigu sariix kuma aha buu leeyahy inuu markiiba gaadhuu markii soo celiya waa diray laakiin kii baan helinba waktigaa muu helin isagii baa sida riwaayaadkaa hore inooguma sugan markaa maalintii labaadeeta cumar y macnaa irsaalku iyo cumar inuu markiiba tegay oo uu cid ka daba diray way jirto markii way dhacday laakiin laabankiisa uu soo laabmay ayaa ruuxii baanay kulmin waxaa dhici karta inuu ka ag horeeyey oo markaa aanu gaadhin oo markaa maalintii dambe uu soo noqdo bal waa siduu xaafid ibn xajar faa'iideeyo fatxubaari markuu xadiidkan qabanayo waayo xadiidka riwaayaadkiisa ziyaadaadkiisa yani bukhaariba kuma sugnaane waa halku ku wada sharxo markuu joogo kitaab istidaan amaba de kitaab istidaan joogo kole waa bilawyada mujaladka koobiyo tobnaade dabcadii horean ujeeda dadka dabacaadkan dambe daybo iyo lagu madbe adigu taxqiiqaadka kalele toddobiyo tobanka mujalad la gaarsiiye ma noqonayse waa dabcadii hore maca muqadimada afariyo tobanka mujalad ahayd tan markaa imaka arkan bukhaari ama fatxulbaari wuxuu ixaaleynaya tan ujeeda dabacaadkan ka badan imaka tiradu intaa ka badnaatay mujaladku uu isbedelaya laakiin de kitaabkiisma bedelaya kitaab istidaan ruuxuu heraya un faqaala wuxuu yidhi cumar baa markii dambe u yimi ku yidhi in kaana hadduu yahay aadaakaasi macnaa laabankaagan aada laabantay shay-an shay xafidatahu aada xifdiday min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fahaa ay fahati weeye keen aadi waati macnaa keen weeye oo haati oo bal xujadaadaa keen wailaa haddii aanay arrinku ahayn waxaad rasuulkii ilaahay ka xafiday ood adigu markaa laabantay ama aada hadalkan uunad hubin adig aanad hagaag uga xafidin aada iska sheegtay uun fala ajcalanaka waxaan kaa yeeli doonaa cibatan wax lagu cibro qaato ujeedada ninkii kale dadkaa degdegaya ee naftooda ay dee laga yaabaa aan taqosaas iyo cilmisaas iyo waxyaalo lahayn markay doonan rasuulka ilaahay waxaanay hubin kaba soo naqlinayaan inay ku cibro qaataa markay arkaan abaa muusa wa huwa man huwa oo dee maanta ta'diibkaa iyo tacsiirkaasi ku dhacay dee ninkii kale o dhami dib buu joogsanayaa oo waxaa laguma degdegayo cidaan kaa dhigin qaala abu saciidin baa wuxuu uhi faataana uu noo yimi faqaala wuxuu uhi alam taclamu maydaan ka warhayn ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala alistidaanu ثalaaثun qaala wuxu uhi fajcalu waa dadkii majliska joogay ayaa yadxakuuna inay qosrayeen oo dee isagoo yar argagaxsan way arkeen su-aashana uu la yimi oo dalkood way iga qoslay badh baa qoslayba kale qosolkoodna culimmadu waxay kaba dhigeen sababtu la yaab ay la yaabeen naxdintiisan iyo cabsidan isaga kuma jirta iyadoo uu ka cabsanayo dee cuquubadaa uu yihi waan cidaan kaaba dhigi doonaa iyagoo garanaya taasi inaanay dhac ahayn oo ciqaabtaas aanu mudanahayn sababtu isaga xujadiisa adag waxaan uu isagiiba lagu inkirayna way maqleen oo dee ciqaabtaasi wax ku filaysa maaha iyagoo taa og oo arrinkaa ciqaab ugama aaminaa haddana isagoo aad u cabsanayo naxsan oo abs cabsanayana tiibaa adigu bal tacajub ka keentay bal maalan qaala wuxuu uhi faqultu waxaan ku idhi abaasaciid baa leh ataakum waa idin yimi akuukum walaalkiini almuslimu muslimka ahaa walaalkiina muslimkii qad ibsaca iyadoo laga naxiyo la argagax geliyey markaasaa tadxakuuna aa ku qosaysaan oo dee idinkiina aa kuma qoslaysaan indaliq tag fa ana shariikuka fii hadi lcuquuba de waana hadalkii hore markii isagaa qoomka uguba yaraa ubay ibnu kacabna meesha tadakul buu kuba lahaa anigaa kula qaybsanaya ciqaabtani faataahu waa uu yimi abaa saciid oo markaasuu faqaala abu muusa wuxuu yihi hada abu saciidin waa kan waa abu saciid oo isaguba maqlay xadiidkan xadiidku waa inoo socdaa duruqduna way badan tahay baabkuna waa xadiidkan oo keliya xadaثna mحamed iبn mثنى markaa meelmeelha dhici karta inay yar jamciniyo u baahan bal isku yartaag mooyaane dee macnihiisii waa inoo cadaaday xadaثna mحamed iبn mثنى بn baشhaari qaala xadaثna mحamed بn jaعfari qaala xadaثna شhucbaة can abi maslamata waa saciid iبn yaزiidkii markii dhoweyd waa kunyadiisii can abi ndrata can abi saciidi xa وxadaثna أحmed بn الxasan بn khiraaشhin qaala xadaثna shabaabة qaala xadaثna شhucbaة can اljurayriyi wa saciid bn yaziid markaa waxaa kusoo biiray sacd ibnu iyaas jurayri unbaa saciid ibnu yaziid kusoo biiray maka riwaayadan dambe kilaahumaa jurayri iyo saciidna can abi nadrata labadooduba abi nadray ka warinayaan oo qaala waxay yidhaaheen samicnaahu abaa nadra naqlay yuxadiثu xaalu waramaya can abi saciidin اlkhudriyi bmacnaa xadiiثi bishri bni mufadali can abi slama waa kii aan kaba soo baxnay imika bishri bni mufadal uu kaba warinayey saciid ibnu yaziid kii oo kale waa makaa macnihiisa mid leh waxadaثanii mxamed ibnu xaatimi qaala xadaثnaa yaxya bnu saciidi اlqadaanu can ibni jurayjin qaala xadaثnaa caطaaء can cubayd bni cmayri caطaa bn abi rabax weeye ibnu jurayjna cadaagan uu idlaaqayaa waa isaga weeyana cadaayaasha kale maaha aadna uu laasimayo dee kitaabkana in badan waan kusoo aragnay ilaa sideed iyo toban sanood waa la joogayba cadaa ibn abi rabax oo cilmigiisii waa xambaaray haddaba cada ibn abi rabax can cubayd ibni cumeyrin ana abaa muusa ista'dana calaa cumara halaaثan cumar buu ka ida dalbay saddex goor fakaanahu wajadahu mashquula dee waanay jirto waa ka hadalkii cumar aan kuma soo maray inuu yihi waxa weeye waanu dee mashquul baan ahayn waanu ku maqalay laakiin mashquul baan ahayn oo hawl baan kuba jirnay inuu taa yidhi wanaxnu xiinaydin calىa shuqlin markaasaa muxuu yihi isaga waxaa laga yaaba de marka tan uu yar inuu leeyay saasaa suurtagal ahayde laakiin waa sii jirtayba mashquul buu ahaa hadal dhawaaqiisana maqal farajaca faqaala cumar cumar baa wuxuu yihi alam tasmac malaa ruux kaloo la joogu la hadlayay miyaanad maqlin sawta cabdillaahi bni qaysin abaa muuse sawdkiisii codkiisii miyaad maqlin idanu lahu dee inuu weli joogu moodaye u fasaxoo soo gal laha soo dhaaf faduciya lahu waa loogu yeedhay dee adigu markii uu tegey cid buu ka daba diray maalintii dambuu yimi sida riwaayada hore faqaala wuxuu uhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta waxaad samayso inaad iska noqotay ah qaale wuxu uhi inaa anagu kuna waxanu ay nu'maru bi hada saasaa nala amri jiray oo ah inaan laabadno marka saddexaad dabadeed qaala markaa wuxuu yihi waxaa odhanaya cumar latuqiimana waad oogi calaa haadaa kaa korkiisa arrinkaa in laydin amri jiray bayinatan caddayn aw la afcaladna oo cid kale ayaad keeni doontaayoo kuu markhaati furto arrinkan sheegta aw la afcaladna ama waxyaalaad samayn waa dee ijaaci aynu soo marneen fakharaja u baxay fandalaqa ilaa majlisi min alansaari arrinkiibuu u sheegay faqaaluu waxay yidhaha laa yashhadu laka kuma markhaati kacayo calaa hadaa arrinkan ilaa asqaruna ninka noogu yar mooye faqaama abu saciidin abu saciid baa kacay oo faqaala wuxuu yihi cumar buu ku yidhi kunaa nu'maru bi hada arrinkaa waa jirayo waana la amri jiray cidda amraysaana cid kale maaha waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi cumar baa wuxuu yihi khafiya waa qarsoomay calaya korkayga haadaa arrinkan oo min amri rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam waa canaanu isaga iscanaananayo waa isagoo isu nisbaynayo tafsiir iyo gaboodfal oo wuxuu leeyahy arrinkan oo ah rasuulka ilaahay amarkii iyo dee cilmigan ba aniga iga qarsoomay taas buu leeyahay laakiin wuxuu caddaynayaa wixii shuqliyey wixii keenay inuu arrinkani kaba qarsoomo cudurdaarkiisii buu caddaynayaa wuxuu yihi markaas alhaadii waxa i shuqliyey canhu xaggiisa asafqu bilaswaaq waa tijaaradii aan suuqada ka tijaaraysanayey taas safqina asalka hore dee waa gacmaha la iskuba dhufto dee iyagana caadadooday ahayd inagaba taasoo kolkole dee marka heshiisku dhaco waatan la yidhaha gacanta ii dhiib ee gacanta la iskuba dhufto tii baa dee ta tijaaradii iyo mubaayacad beecii dhacayay baa dee ta cibaaro ay kaba noqotay ama kinaayo ee tijaaradii aan suuqyada ka tijaaraysanayey ayaa arrinkan iga shuqliyey oy dhaafiye weeyaanoo macnuhu waxa weeyaan un waa isagoo naftiisii tan ku canaanan taqsiir isu nisbayn sababtii taqsiirkana wuxuu kaba dhigay ee inay waktiyo kala duwanoo uu howlaha kuba maqnaa tijaaro inay jireenoo markaa cilmigani saas uu kuba dhaafay cilmikani kaba mid u taa kaba qarsoomu ku dhaafay dee waxaana weeyo xadiidkana inooguma sugan ninkii caalimka ee mutabaxirka ahaa inay cilmiga cidimo koobto guntiisa cid wada gaari kartaana ma jirto ninku hadduu wax ka ogaadana waxyaala aanu ka ogeynin baa jirta qul liman yaddaci min alcilma calimta shay-an waqaalat canka ashyaa wey ruuxa leh cilmi baan dee leeyahayow calimta shay-an waqaalat canka ashyaa naa shay baad og tahay waa sax laakiin waxyaalo badan oo kaa qarsoon may jiraan oo markii caalimka mutabaxirka ahaa in cilmiba ka qarsoonaanaya cid ka aqoon yarayd ama ka mulaasamo yarayd ama kaba cilmi yari agtiisa kuba sugan oo dee taasna isaga wax ceeba iyo naqsi kuma aho dee cilmi cid wada gaari karto wada koobi karta ma jirtee bal waxa laga ogaado waxa ka badan wixii aanu ruuxa aanu kaba ogeyne kaba qarsoon we alhani safqu bilaswaaq xadaثna mحamed بn bashaari qaala xadaثna abu caaصim xa وxadaثna xuseyn بn xuraysi qaala xadaثna nadr yعni min shumayl qaala jamiiعا xadaثna بn jurayji bhada اisnaadi naxwahu bal sanadku dee kolley cid aan isu sheegaynaa maanta ma jirtee laakiin abu caasim iyo nadr bn shumayl baa xadiidkan marka la eega labada sheekh ee muslim u kala sheekha ah xusein iyo moxamed labadooduna sheekh keliyay wada leeyihinoo waa ibnu jurayj siiqo keliyana way isticmaaleenoo xadaثna ibnu jurayj bay idhahde isnaadkii ibnu jurayjna waa kan cadaa iyo cubayd ibnu cumayr iyo abaa muuse ahaa xadiidkuna waa kii hore wax laba mid ah walam yadkur fii xadiidi nadri laakiin nadr ibnu shumayl xadiidkiisa kumuu sheegin alhaani canhu safq bilaswaaq macnaa ujeedadu labada sheekhe iyaguna xadiidka ka wariyey ibnu jurayj markii horena eeg ibnu jurayj waxaa ka warinayey yaxya ibnu saciid alqadaan maanta labadan baa ku soo beeya iyaguna xadiidkii la wadaagsaday oo ibnu jurayj kaba wariyey ibnu jurayj markaas nadr ibnu shumayl baa riwaayadiisa may dhacen way dhacday marka la eego xusein ibnu xurays maya waxaan ujeeda abu caasime riwaayada nadri baanay dhicin alhani canhu safqu bilaswaaqa oo bal intaas riwaayadiisa way ka maqantay walow hadda markaa intii hore ee khafiya calaya hada min amri rasuuli llaahi salى اllahu alيه waslm way ku jirtaa riwaayadiisa intana kaba maqan wey bal markaas xadiiskana waa kii hore kale nadr bnu shubaylla waa imaan marka la eego luqawi buu ahaa dee naxwina waa ahaa oo waxau kaba mid yahay xagga luqada cilmiga qariibka xadiidka raggii u hor alifay ayuu kaba mid ahaa ee dee bilaabay buu kaba mid ahaa nadr waana ninkan kitaabkeena kuba soo noqda isaguna muxadiskana ah oo waa nin dee adiib ahaa luqawi ahaa naxwi ahaa bal taasoo kale kolley waxaa jirta qiso kolley kitaabka subaxdii waan filaya ayaan kuba sheegay isagay kuba tacalluqsanayd halkaa iyaga laftii aan dambinayey sadaad ama iyo dee sidaad laftigaasoon kala saarayay oo waa kitaabkan subaxdii ayaa keenay oo markaasaan qisadiisii qiso isagoo taasi ay kuba sugan tahay waana dee laftigaa sidaadna kolley zake iyo waan kuba soo maray xadiidu kuba sugnaa xadiidkii qabiisa uu rasuulka ilaahay uba yimi isagoo xamaalo qaaday wax weydiisanayey rasuulka ilaahay yihi dee su-aasha uma banaano saddexuun mooye marka waxaa xadiidka kusoo yar noqnoqonayay xataa yusiiba sidaada min cayshin aw qiwaama min caysh oo loo aqriyi kara halkaasna sadaadan waana sadhacdee bal qisada kolley iyadoo nadr ibnu shumayl ay tay muhimkuna xadiisi ay calaaqo la leedahay kalaam kaloo meel kala gelayana luqada guud ahaana ay calaaqo qisadu la yeelanayso meesha labadaa lafti sidaad iyo sadaad waxaa udhaxeeya kolley in yar ayaan kuba joogsanaya cashar kale aan joogsigi lahayn ninkan waxaan leenahay asalkiisu reer basruu ahaa reer ciraaq buu ahaa waana nin imaama waxay soo naqliyaan kolley qisadu iyadoo dhanna aad baan usoo talkiisinayaaye waana u laabmi karteene wafayatlacyaan nadr ibnu shumayl tarjamadiisa walow kutub ka horreeyey uu kasoo naqlinaya bay kuba sugan tahay waxyaalo kala duwan oo fawaaidoo ziyaado ahaydna way kuba sugan tahom laakiin anugu khulaasadeedaan soo naqlinaya waxaa la yidhaha nadr basra ayuu joogay oo basra ayaa waxaa ku asiibtay daa'iqa macnaa faqri kolley culimada iskagaba badnaa waktigaas waktiyadaasna may samaysin madaaristii berihii dambe intay samaysmeen waqfi badanna loo yeelay oo madaxdii iyo tujaartuba ay ka wada qeyb qaateen oo markaa dadkii culimada ahaa ay ku asturnaadeen oo dee ninkii sheekhaana meeshuu degaya macluum buu leeyahay raatib dalabadiina hurdo iyo raashinba way helayaan welibana qarya qarniyadii waktigaa may jirin dee qarniga afraadiya wixii ka dambeeyey bay kuwii ugu horreeyey bilaabeen intii ka dambeysay way ziyaadeen oo kolkol bay magaalooyinkii waaweynaa xawaadirtii islaamkaa boqolaal mudarasadi magaalo keliya kuma yaaleenoo intuba ay raashin leeyihiin oo ay hurdadii leeyihiinoo bal dee sheekhyada wax kaba dhigayo culimo aada u waaweyneyd ahayd iyaguna raatibkoodii iyo waxoodii ay leeyihiin taas baaba jirtay laakiin waktigaas may jirin wakfiyo kale lahaydna may jirinoo dee iyagina cilmima ku shuqloonaayeen markaa faqrigu waa iskaga badnaa siay barhkooda shacir ahaan usoo naqriyeen waayo qiila lilfaqri amal ayna anta muqimu qaala taxta camaa'imi lfuqahaa'i faqriyaa lagu lehay kee degeto waa culaamadaha fuqahada hoostoodaan kuma jiraayo ina beynii wa baynahum laikaan wacasiisun calaya tarku liqa walaalna baa naga dhaxayso waa lanaga daaya way adag tahay bal adigu sheeka baa markii taasi kuma timi ayuu basre ka baxay wuxuu u baxayaa khurasaan xaggaasuu u baxay bal inu magaaladii bedelo waxaa la yidhi maalintii waxaa sii raacay tashiic ahaan dad saddex kun ku dhow waxay isugu jireen mid naxwiya mid caruudiya kaa adabka kii luqaga muxadis intuba de waa dadkii cilmiga isaga qaadanaya majliskiisa xaadirayay markay meel mirbad la odhanayo suuqa geelu ahaa markii dambena suuqa shucarada iyo dee la isugu yimaado ahaa basro suuq shahiiru noqdo ama meelaheedi meelihii ugu shuhroobsanaa waa meeshii geela lagu iibin jiray laakiin markii dambe wuxuu noqday de halkaasaa wixii ama magaalada ama dabad ka yimi meeshii la isugu iman jire gabayadna laga tirin jire adiguba halkaas bay noqotay mirbad ayaa markuu halkaa joogo u fadhiisto markaasuu ihi reer basrow aad bay uga adagtay mufaaraqadiinu yacasu calaya mufaaraqatukum laakiin haddaan helayo oon idinka helayo kiilajata baaqilla maalintii meel kale kumaan doorsadeen kiilajana waa mikael ay markaa isticmaali jireen oo la arka kiiloogeena inuu ka yar yahay intaasoo fuula baaqillana waa fuulka intaasoo fuula haddaan maalintii helayo idinkamaan tageen dadkii intaa leekaa waa suurtagal iyaguba dalabadaa cilmiya waxba haysan maynayinoo cid intii u kafaalo qaadatay may jirin waa sidii cabdilwahaab ilmaaliki baqdaad kaba qabsato gabeedna uga tiriye masarna markii daba tegay ninka caalimka imaamka ahaa howlahaa haddaan maalintii furin yar helayo kamaan tegen iyadoo hadda intaasoo faqiiyo intaasoo caalim sii dhaweynayo iyadoo ay lahayn hanaga tegin isaguna cabdilwahaab bal markaasuu sibuu ku socday sheekha mar wuu tegey marba markii uu degey ciyaadugu dhul yar yabuu yeeshayoo kolley nabantii dhaata ayuu helay waqtiyadaas dabadeedna waxaa tegey meesha uu joogay khilaafadiisii ma'muun baa joogay nin aada ugaba da-weynaa isaga kolley odayha markaasu dee waa nin caalimo isaguna ma'muunna marka la arka reer bini cabaas hod abu jacfar ilmansuuriyana ay kaba mid ahaayeen waa ninkii dee madaxdoodaasa ninkii ugu aqoon sareeyey ayuu ahaa aqoon cilmi oo badan oo fiqi lahoo luqa lahoo adab lahoo dee laa-iguu ahaa xadiis bale aada u sarreysuu lahaa ede markii dambe dhibaatadii dhacday waa arrinta qastay wixiisii waa markii uu qaatay un qowlkii khalqulqur'aan uu noqday nin dariiqa intuu bilaabay culimmadiina taa kuma qasbaya isagu dee sanadiiba waa dhintay ee halkaas muctasim iyo waasiqiyo ay kasii qaadeen dhibtii badnayd ee khalqulqur'aan kaba timi laakiin waa ninka arrinka bilaabay oo waxyaalahaasi ay uba yimaadeen ninkaasaa joogo markaas u iman jiray oo dee isaguna waa nin dee aqoon sara leh masaa'il cilmiya ayaa laga wada hadli jiray oo waxaa la yidhaha dhar dee hadduu doono haylayaali uu ku soo geli jiray uu yihi markaa arrinkani waa maxay oo taqashufka caynkan iyo ti de nin weynna waan ahay magaalada aan joognaa marwana waa kulushahay oo waxaan qawl baan kaba leeyahay ti maya arrinku taasi waa zuhdi hamaad waxaan u samaynaysaa alxaasil guurkii waxaasay soo qaadeen markaas baa wuxuu yihi waxaa odhanaya ma'muun inta guurka laga warramay iyo lasoo qaaday ayuu yihi xadaanaa hushaymun can mujaalidin oo ka waa adigu bal sanad buu kaxeeyey uu sheegay markaa husheem iyo mujaalid iyo taas markaasaa muxuu yihi rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayhim kale ibnu cabaas bu isagii sanadkaaba filay can akramat can ibni cabaas ayaa muxuu yihi idaa tazawaja arajulu lmar'ata lidiiniha wa jamaaliha xadiidkii tunkaxu lmar'atu saxiixayn ma aha xadiid kale sanadkiisu daciif yahay إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز لفظه كاصبها لكن محو أقري مأمون كان فيه سداد من عوز تاسو أقري سداد بو أقري إمام كالنواكب مركز سوري يا أمير المؤمنين صدقه الشيب الشيب ربه الشيغي مركز يسوي حديث كي يسوي سند لبعض له سند لبعض لو كده حسن بن علي أيوب كحيي cafi ibnu abi jamiilana uu sheekhiisii kaba dhigay markaas baa muxuu xadiidkii buu sii ugu celiyey laakiin halkii uu isagu ka yidhi sadaadun min cawas ayuu buu yihi sidaadun min cawas mu odhan adawaatud uu dareemay uu jiqilaysnaa uu soo fadhiistay markaasuu yihi maxaa tidhi sidaadun min cawas tu yihi ha oo maxay oo de tu yihi sidaad waa laxni tu yihi watulaxinuni manaad isaguna aqoontaasula manaad leedahay laxni maad ku dhacday i mee kumaad dhicine hushaym waa ninkanaynu kitaabka had iyo goor nagu soo noqnoqdee caalimka ahaa hushaym baa laxnigu kaba dhacay wa kaana laxaanatan dee xaggan xadiidka imaama kuma ahaane xaggan kaleo min laxni badan buu ahaayo had iyo goor dee adiguna si aad uga maqashay ayaad u xafiday markaasuu yihi waxa udhexeeya muxuu yah markaa sadaad iyo sidaad tu ihi asadaad waa alictidaal markay noqoto diinta hadday tahay toosnidii waa tan iyo dariiqa hadday tahay iyo waa alictidaal waa toosnida sidaad marka la yidhaaho sidaadna sidaad marka la yidhaahona waa albulqa oo wixii wax lagu gaadho lagu kaaftoomo haddii la yidhaha sidaadun min caash sida xadiidkaaba ku soo aroortay oo wuxuu ruuxu ku kaaftoomi karo bulqo iyo kifaayo u noqda iyo wa kullu maa sadata bihi shay-an wax kastood shay ku juqaasho safurkan quraarada iyo waxaas iyo wixii wax lagu awdo na sidaad baa la yidhaha eeg taas way noqotaa waxyaabee ruuxa kifaaye u noqdo ku qancaya kifaayadiisa sida xadiidkaa qiwaama minceesha kaasna waa la yidhah sadaadna waa toosneed wuxuu yihi markaa isagu maamuun baa ku yihi oo tacrifu alcarabu dalik carab islaamiya taqaanaa ujeedadu dee carab marka loo laabmo hadalkoodii shicirkoodaa loo laabmaya dawaamintoodii taasay ahayd carabisan miyay garanaysaa farqiga caynkaasa tu yihi hayo tu yihi arji waa nin cusmaan ibnu cafaan abtirsiinta kuba gala malaa meel uu degi jiray oo maka aan ka dheereen nisbada loogu bixiya alcarji ayaa wuxuu yihi beydka isna uu garanaya isna uu hayaa waa kii yihi adaaunii wa aya fatan adaau liyowmi karihati wasidaadi saqri sidaad saqri waa meelihii xuduudaha oo dagaal mar la joogo halkii de cidii wax lagu dhufaynayo iyo lagu awdayo halkaa tegeysa waa kii saasuu yihi markaasuu maamu yihi qabax allahu man laa adaba lah allaha xumeeyo ninkaan adab lahayn oo aduu sheeko kalau la galay oo maxaa noloshaad iyo waxaasi tahay oo wuxuu sheeguu yihi dee dhul baan yar baan leeyahay oo uraydu ka cabira waa dhul yaroo atanazaha waa tasaabuha aan mudmuudsa ujeedada wax yar baa iga soo baxa waa dhici karta aad murmurdiyo ood mudmuudsado tu yihi dee xoole ma ku faa'iideynaayo tu yihi ha waan uga baahnay de haddaad iigu darayso wax wanaaq buu soo qaado wanaaq buu qoray wuxuu ku qorayo waru ma oga markaasuu ku yihi orod ula tag fadli ninkaa la idhaaho oo ninkii khaasinkiisana naayibkiisana ula tag waraaqdii buu qaatay ninkii markuu dhiibay buu yihi konton kun oo dirham baa kuugu qoran ninkii kiilaga fuulka alaa halkiina kaodha konton kun oo dirham baa kuugu qorane maxaad arrinkan uu amiirulmu'miniin kugu siiyey isaguna been umuu sheegina siibuu amriyo tuuhi oo dama amiir almu'miniin baad laxni u nisbaysay tmy taas arrinku muu hayne dee hushayn baa laxni badnaayo hushayn buu arrinkiisii raacay isagana wuxuu ugu daray soddon kuna oo dirham oo kale bal markaa xaraf yaroo kooban oo looga faa'iidaystay waa xarafkaa yar xarakadii ayuu kuwa muto taasi ay tilmaamayso dee ma'muun oo kaliya agtiisa waa cilmigu heerku lama joogay khalaa lcilmi cinda waayo waa aqoonta uu lahaaba taas bay ahayd iyo dee ixtiraamkii dadka caynkaasa iyo bal cilmigu kolley qaalinimadiisio manaa xaraf yaroo kooban oo laga faa'iidaystay waa sidaad iyo sadaad farqinteed ayuu dee lacagta adigu ninkaa ka dhigaa kuma noqday ma kaa badan oo kuma helay de wuxuu markii hore haystay ma dhulkaa yar ba ahayd waxay u dhaantay laakiin basro siduu kuma noolaa intaa yar xarafkaa sidaad iyo sadaad farqiga udhaxaysa bal waa nadir mushaahir waayo garanayn inuu dib inoogu soo noqon doona tacaaway noqotay kolley iyadoo in badanaan soo wadnay iyadoo de idinku aa kaga dhaweydeen qoladan qisadan uga warramayay oo iyagu lafdigan sadaad baa kitaabka ku sugnaa oon xarakaysnayn oo markaasaan kitaabkan qawaacid ulfiqiga markaasaan laha lafdigu sidan imika macnihiisu waa ka saasuu xarakadiisu tahay dee macno kalena haddaan si kale uxarakeyna macnihiisu saas u bedel isu bedelaya markaasaan qisadan usoo qaato bal si loo dabdiyo oo bal waa taasi bal waxa weeye marka haddaba nabdi bnu shumayl waa ninkaas baan leeyahay xdثna حuسين بن حuraysi أbو cmاr qال xadثna الفضل بن موسى qال أخبرna dلحة بن يحيى عن أbي burdة عن أbي موسى الأشعري qال أنه qال dلحة بن يحyى snadka inoogu sugan isaguna ma cusba dلحة بن يحyى lakiin waxay jirtaa laba nin kitaabkaba waxa ku sugan weeye dلحة بن يحyى laba nin baa ku sugan wax la yidhaaho id waa dلحة بن يحyى بن النعmaan بn abي cayaaش الأزرqi oo waa nin anصاar ah kolley kitaab libaasna meel buu ku lahaa صifada rasuulkana meel buu ku leeyahy waa lamada xadiiثe uu leeyahay ninkaas bukhaarina kitaabkiisa meel xajuu kaga sugan yahay oo uu nin kale la socdo waa ninkaa kale midna waa dلحة بن يحyى بn cubaydiلlah waxa weeye dلحة بن يحyى بn dلحة بn cubaydiلlah oo صxaabigii أحد الcشر dلحة بن cubaydالlah baa u awoowa oo waa dلحة بن يحyى بn dلحة بن cubaydالlah ninkani kitaabka mslim ku sugaya bukhaarي kuma sugna laakiin ilaa saلاad meeل ayuu kuga soo noqnoqonayey waa nin culimada qaarkoodna ay tawsiiqiyaan daro kala duwan barhkoodna ay intaa hoos ugaba dhigaan oo waxa weeyaan ama ay jaanibkan dee nin aan xoog lahayn ay kaba dhigaan walow riwaayaadka badan kitaabkeena uu kuba leeyahay xaafid bn xajarna cibaadadiisu labada ninna ee labada dalxey sheegayaana aad bay dabaqada isugu dhow yihiin ninkana xaafid bn xajar saadisu ka dhiga walow dadkay sanadka dhasheen acmash iyo cumar bn cabdilcaziiz iyo ragga caynkaasa ay khaamisan yihiin saadisu kaba dhiga dee isla dee malaa cid saxaabaan u arag صدوq يkطي ayuu ama yahimu buu kaba cabiraa ama صaduq يkطi buu kaba cabiraa laakiin bal waa nin صaduq oo xasanulxadiiثaan leenahay axaadiiث kala duwanna kitaabkeeno kani ka mid yahay waa ku leeyahay hadal yarna waa ii dambeeya in shاء الlahu taعaalى عن أbي burdة عن أbي muسى الأشعرiي qaaلa جاء أبو موسى أبو موسى يمي إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس مقعيسي بوشابه فلم يأذن له أوسق يولو ما إذمن أمو إذمن فقال السلام عليكم هذا أبو موسى ويحو dee kunyada way inoo yar dambaysaa horena waanugaba soo hadalay ninkana hadduu issheegayo ma habboona inuu kunyadiisa sheega magaciisiiyabaa ka mudan waayo nooc takriim baa meeshii jira laakiin de haddii magaciisii aan looba garanayn ama uu israa lama garan waa sheegaya saasayda waa intaasoo magacii aanu garan waa sad uu yeelay hada abu muusa waa markaasaa haddana looma idmin markaasuu yihi haddana assalaamu calaykum hada alashcariyu waa ninkii reer ashcar uma sarafa markuu intaa yidhi buu iska noqday faqaala rudduu calaya rudduu calaya cumar waa dhawaaqiisa waa maqlay mashquul buu ahaa soo celiye soo celiye fajaء uu yimid laakiin waa maalintii dambe faqaala wuxu uhi ya abaa muusa mariddaka maxaa ku celiyey kunaa fii shuqlin waanu hawshoonayn shuqul baanu kuma jirna waxaad wadna sugilayd wey inta bal aan kuu soo jeedsan inaan shuqulka aan ka faaruqayno waa taagnaan layd qaala wuxu uhi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yaquul xaalu ku qowlayo alistidaanu ثalaaثun istidaanku waa saddex fain udina lak haddii lagu fasaxo way fiican tahay wailaa farjac haddii kale se oon lagu idmin dee markaas iska noqon qaala wuxu lataأtiyannii calىa hada bibayinatin arrinkaas caddayn baad ii keeniyo bayiniye xujo wailaa facaltu wafacaltu dee waxyaalihii u yidhina waataynu soo maray fadahaba abu muusa abu muusa tegey qaala cumaru cumar baa wuxuu ihi in wajada hadduu helo bayinatan waa caddayn hadduu heliyo bayiniye xujo waa cid kale oo markhaati furto weeye tajiduuhu waynu heli cinda almimbari mimbarka waa mimbarkii dee rasuulkii ilaahay waa masjidkii madiina ine aqalkiisay taasi ahayd marka hore cashiyatan gelinka dambe maantaba waydinku heli wain lam yajid bayinatan bayine haddaan u helin dee ma imanayo ilayn falam tajiduu ma helaysaan falamaa an jaءa bilcashiyi markii uu yimi cumar waktigii gelinkii dambe uu masjidkii ayay wajad u heleen isagoo joogaba halkii uu sheegayo oo mimbarka agtiisii ahayd qaala wuxu uhi ya abaa muusa maa taquulu maxaad ku qowleysaa ka waran bayinadii ma haysha aqad wajadta ma heshay bayinadii qaala nacam ubaya bna kacbin wajadtu ubaya bna kacbin waxaan helay ubay bnu kacb qaala wuxu uhi cumar cadlun waa ruux cadaala u sugnaatay waa tawsiiqi ruwaada waa dadkii laga qaadanayo riwaayadooda la aqbaliyo warkooda markaasuu qaala cumar yihi ya abadufayl waa kunyadiisii uu lahaa n waxa weeyaan ubay ma yaquulu hada ninkani muxuu ku qowlaya abu muusa qaala wuxuu uhi markaa cubay samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu dalika isagoo saalin iyadoo rasuulka ilaahay saas yidhi ayaan maqlay yabna اkhadaab ina khadaabo markaas saasaan maqlay anugu ina khadaabo waan maqlay bal riwaayadii hore waxay nooguma sugnayd abu saciid اlkhudri ayaa shaahidkiisa ahaa riwaayadanna waxaa inoogu sugan ubay ibnu kacb qordobi kitaabkiisana almufhim wuxuu kuba yidhaahaa wax tabaacuud oo labada riwaayo ama ma kala foguu leeyahay mark labadooduba way kuba warrameen oo markii horena abu saciid baa u yimi oo gurigi uguba yimi oo waa kan u sheegay abu muuse markii labaadna haddana markii cumar masjidkii lagulaba kulmay waxaa yimi oo ka daba yimi ubay ibnu kacbi oo markaa taasu yihi waa si isaga kuba jamciyo xaafid ibnu xajar iyadoo riwaayadiisani aanay dee ay muslima kanun kuba sugan tahay isagu wuxuu yidhaahaa ruwaaddu waa isku waafaqeen waa siduu ka cabiray dee marka malaa tan wixii aanhayn buu ujeeda inuu kii abaa muuse u markhaati kacay cinda cumar uu abu saciid ahaa laakiin wuxuu uhi bukhaari baa adabkiisa waa adab almufrad waxaa dhacay waxa i raacay abu saciidin aw abu mascuud shaki abu saciid amase abu mascuud laakiin shaki bay ahayde wuxuu soo qaatay markaa riwaayada muslim ee dariiqa dalxat bnu yaxya ee uu wariyey riwaayadan oo dhan buu soo qaatay ubay ibnu kacib inu shaahidkii yahay markaasaa wuxuu cibaaradiisa waxay san baa dariiqa dhacday muslim hadal buu ka cabiray wadalxata bnu yaxya fiihi dacfu wuxuu leeyahay dalxat bnu yaxyana raggaa lama sina ruwaadan kale xadiidka warinaysay waa nin dacfi waa siduu kaba cabiray kuba sugan yahay waanatu ka cabiro kitaabkiisan kale saduuqun yukhdiu buu ka cabira waa nin saduuqe lakin kolkol akhbaayo way kaba dhacdaa markaasaa wuxuu yidhahaa dadka badan say kuma wariyeen ayaa awlaa an takuuna maxfuuda oo maxay ah inuu abu saciid ahaa kii shaahidkii ee laakiin waxa suurtagala uu jamciyey haddana waxaa suurtagala in laguma jamciyo ubay waa hadalkii qordobi ubay ibnu kacab inuu yimi bacda an shahida abu saciidin intii abu saciid markhaati furay dabadeed ayuu yimi markaasuu hadalkan kuma yidhi oo wuxuu yihi markaas cumar abeleg hadalkan adag yabna alkhadaab ha waan ka maqal u yihi markaas wuxuu yihi falaa takunana ha noqon cadaaban cadaab ha ku noqon calىa asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam amiir اlmuminiin buu ku leeyahay cadaab ha ku noqon asxaabtii rasuulkii ilaahay qaala wuxuu uhi subxaan allah may ahayn ninkani inaan ka shakiyey inaan tuumay waayo riwaayad kale doon baa ku timi anigu kumaan tuumin ee inaan waxubsaduun baan doonayey dee jaanib kalena waa suu cido iyo cibro dadka kale ay ugu noqoto inamaa samictu waxaan maqlay shayan maha cadaab arrinkani waxbaan maqlo fa axbabtu waxaan jeclaaday an atahabbata inaan hubsado waa hubsashay iga ahayd wax kale may ahayn وxadثna cبdاللh بن cمر بن محaمد بن abاn qاaل xadثna عaلي بن hاشhم عن طلحة بن يحyى بhada الاسناaد غayr أنه qاaل wuxuu hi faqاaل wuxuu hi eg riwaayadii hore طلحة waxaa ka warinayey iبن يحyى waxaa ka warinayey فضل بن موسى tanna waxaa ka warinaya cali بن hاشhم marka waxaa ku sugnayd halkan faqاaل iyo abاlmndir cmar baa yihi marka abاطufayl iyo abاlmndir labada kunyabo waa la yidhaaha isaga labada kunyabo waa ubay بن كacb aabta adiga miyaa samicta maqlay haada min rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilahi maadaa kaba maqlay faqaala nacam falaa takun ha noqonin yabna اlkhadaabi cadaaba calى asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam walam yadkur muu sheegin isagu riwaayadiisa min qowli cumara subxaana اllahi wamaa bacdahu intaa riwaayada cali ibnu haashim kumay sugnayn qurdubi baa wuxuu yidhaha xadiidkan intan dambe hadalkan wuxuu sheegaya abu طufayl ama abulmundir ubay radia اllahu canhum jamiica ayaa wuxuu le wuxuu tilmaamaysaa arrinkaasi waa calaa maa kaanuu calayhi min alquwati fii diin illahi wa calaa qowli xaq bal si ay saxaabadu kuba sugnaayeen ee diinta ilaahay ah inay dee aada iyo aada ugu adkaayeen iyo xaqa inay kuba qowlayeen waa jaanib iyo xaqa markay maqlaan aqbalkii iyagu ay aqbalayeen ay kuba camal farayeen oo wuxuu laba jaanibu kaba dhigee wuxuu hi ubay ibnu kacab wuxuu ku inkiray cumar taadiidkan u abi muuse hadilay taasuu kuba inkirayaa oo deetu wixii dee isaga xaq ahaaye korkiisa saarnaayo haddee inuu arrinkan caddeeyo uba qumay cumar markuu arrinkii ogaadayna waa kan kamuu murmin uu aqbalay waxaanu ka cudur daartay wixii kaba soo fulaysa kaba dhacayoo macnaha jaanibkanna waa quwadii ay diinta ilaahay ku lahaayeen iyo siay xaqa uguma qowlayeen inaanay cidna ugaba waabanayn jaanibkan kale cumarna waa siay xaqa u aqbalayeene iyagu bal maalan ay ugu soo noqonayeen ay ugaba camal falayeen markay xaqii ogaadaan labadaa jaanib baaba xadiidka inoogu wada sugan kolley baabki waa inoo dhammaaday halkan buu inoogu yar joogay ashirka wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta